أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka duhurnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dowladda eritereya ayaa mar kale eedeyn culus u jeedisay dowladda xabashada etoobiya xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka ka dhex taagan labadaasi dowladooda faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgallo qorshaysan oo cadowga allaah lagula beegsaday koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya xildhibaan ka tirsan baarlamaanka riddada ayaa qiray in xaalada adag ay wajahayaan maleeshiyaadka riddada ee ka dagaalamaya deegaano ka tirsan gobolka hiiraan dadka ku dhaqan deegaano hoos yimaada degmada warshiikh ayaa sheegay inay u diyaargaroobeen difaaca dhulkooda oo turkigu dumacsan yahay inuu ka dhisto saldhig ciidan waxaa la baahiyey sawirrada weerarkii khasaaraha lagu gaarsiiyey murtadiinta ee ka dhacay duleedka deegaanka ceelkooxle ee bariga wilaayada hiiraan munaasabad lagu maamuusay dufcaddii koowaad ee ka gudubta dugsiga hoose dhexe ayaa ka dhacday deegaan hoostaga degmada qansax dheere ee wilaayada baay wilaayada shabeellaha dhexe ayaa soo bandhigtay askar toobadkeenayaal ah kuwaas oo ka soo baxay safka murtadiinta عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن intaasaad maqasheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka duhurnimo oo kooban haatanna iyagoo fisan dowladda eritereya ayaa mar kale eedeyn culus u jeedisay dowladda xabashada etoobiya xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka ka dhex taagan labadaasi dowladooda nuur cali warsame bushiiba ayaa inoo faahfaahinayaa war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta dowladda kaafiradda eritereya ayaa eedeymahan loogu jeediyey nidaamka etoobiya ee uu hogaamiyo gaal abiy axmed oo ay sheegtay inay faafiyeen weerar been abuur ah iyo hurin colaadeed bayaanka xukuumadda asmara ayaa lagu sheegay in maamulka etoobiya uu maalmihii lasoo dhaafay qaadayay ololo diblomaasiyadeed ee uu ku rogayo ra-iisul caamka dadka sida lagu sheegay bayaanka waxayna adeegsatay bay tiri etoobiya warqado ay u dirtay xogayaha guud ee ururgaaleedka qaramada midoobay hoggaanka dowladaha ay bahwadaagta yihiin ee saamaynta leh waxay dowladda eritereya intaa ku dartay in fariimahaasi ay ahaayeen oo kuwa xambaarsan eedeymo been abuur ah oo ka dhan ah eritereya kuwaasoo ay ka mid yihiin in eritereya lagu tuhunsan yahay falal daandaansi ah oo lagu waxyeelaynayo madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee etoobiya bayaanka ayaa nuqul ka mid ah lagu yidhi eedayntan wax sal iyo raad toona ma lahan waana mid loogu talagalay in lagu daboolo ajendaha dhabta ah ee isballaarinta ee uu higsanayo nidaamka etoobiya waxay eritereya sheegtay in taliska ciidamada etoobiya ay labadii sanneena dhaaftay adeegsanayeen hanjabaadyo joogto ah oo ay ka mid yihiin bay tiri inay xoog wax ku xalinayaan tahdiidkaas oo ay sheegtay inuu yahay halis weyn oo ku wajahan madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee eritereya iyo amniga iyo xasiloonnida guud ee gobolka eritereya ayaa ku guudisay haddii ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed uu sii wado ajandihiisa ku dhisan isballaarinta aysan dowladda eritereya gacmaha ka laaban doonin oo ay xaq buuxa u leedahay inay isdifaacdo bayaan soo baxay bishii oktoobar sanadkii labada kun saddex iyo labaatankii ayay dowladda eritereya ku caddaysay inaysan marnaba aqbali doonin in lagu soo xadgudbo xuduuddeeda waxa ugu weyn ee hadda keenay walaaca asmara ayaa ah in etoobiya ay waddo dhaqdhaqaaqyo ballaaran oo ay bad ku doonayso waxayna eritereya si dhaba u qaadatay in etoobiya u socoto isfidin dhuleed iyo sidoo kale doonista biyaha eritereya faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgallo qorshaysan oo cadowga allaah lagula beegsaday koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala magaalada muqdisho waxay saaka qarax la beegsadeen bar kontarool oo maleeshiyaadka riddada ay kaga sugan yihiin xaafadda godoy makane ee degmada yaaqshiid waxaana jira khasaare murtadiinta lagu gaarsiiyey qaraxaas dhanka kale wilaayada baay waxay ciidamada mujaahidiinta habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen xerada murtadiinta ee deegaanka burjeed ee duleedka magaalada baydhabo dhanka kale wilaayada hiiraan howlgal mujaahidiintu ay shalay galab ka fuliyeen deegaanka ilcad oo hoostagaya soomar ayay mujaahidiintu kula wareegeen deegaankaasi iyagoona kala ceeriyey maleeshiyaadkii riddada ee halkaasi ku sugnaa howlgalkaasi waxaa lagu dilay hal askari oo murtad ah oo laga soo furtay qoriga boosha waxaana lagu dhaawacay mid kale murtadka howlgalkaasi lagu dilay ayaa lagu magacaabi jiray muumin dhagaweyne xildhibaan ka tirsan baarlamaanka riddada ayaa qiray in xaalada adag ay wajahayaan maleeshiyaadka riddada ee ka dagaalamaya deegaano ka tirsan gobolka hiiraan cabdiqani maxamed ayaa inoo faahfaahinaya xildhibaan cabdiraxmaan gurey oo ka mid ah baarlamaanka riddada ayaa sheegay inuu walaac xoogan ka qabo xaaladda ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka riddada ee ka dagaalamaya qeybo ka mid ah hiiraan ee dagaalka kula jira mujaahidiinta murtadkan ayaa qayladhaan xoogan ka muujiyey in maleeshiyaadkaasi ay ku leedeen dagaaladii ugu dambeeyey ee ay la galeen mujaahidiinta isagoona sheegay inaysan jirin wax gurmad ah oo ay heleen maleeshiyaadkaasi xildhibaankan ayaa eedeen xoogan u jeediyey kooxda riddada soomaaliya oo uu sheegay inay dayacday maleeshiyaadkaasi iskana hilmaantay adeer dee dadkeenii markaas dagaal ay ku jiraan oo wakti dheer ay kusoo jireen waa dee waa wada ognaha ani adigaba xilliguu dagaalka bilaabay xilligu maraayana xilligu maalin maalin ka dambeysana waa sii adkaanayaa dagaalku sii adkaana taakulayn iyo dowlad garab istaag buuxda muujinaysana ma hayno marka wallahi waa ka xun nahay waa og tahay oo maalin walba meel ay tagaan ay ka qotaan godad godadkaas ay ku isku dayaan inay isku haayaan maanta dagaalkii cuslaa oo dhacay waa og tahay dhimashadu ay aad u badneed ma raba tirada inaan hadalka ka sheegna laakiin dhimasho culusaa dhacday khasaare badanaa dhacay maalin walba marka marka in hal reer ama hal qoys uu dhibka ku dhacayo dhimashada ku dhacayso waa wax aad u nasiib darro ah waa waxaan aad uga xun lahay waa waxaana dadkeenna marnaba aanan waxa noocaasa inay inay ku dhex jiraan aan la heli karin dad soomaaliyeed qabaa'ilaad soomaaliyeed ama dowlad soomaaliyeed ee garab istaag muujiso in la waaya waa nasiib darro marka aadaan uga xunna adeer meelaan ugu baxnana hadda ma garan karno waxaan u malaynaa nimankaa inaan inaan isku la-an doono mooyaane meelaan maanta ugu baxnaa hadda ma noo muuqanayso qolaha soomaaliyeed ama qabiil soomaliya ama dowlad soomaaliyeedoo lagu gacansiinaysana ma muuqato marka aad ugu xunaa adeer wax noocaas inay maalinkas dhacayaan hadalka murtadkan waxa uu imaanayaa xilli maalmihii lasoo dhaafay dagaallo qaraar ay ka dhaceen duleedka deegaanka ceel qooxle ee wilaayada hiiraan kuwaasi oo si weyn loogu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta dagaaladaasi ayaa lagu dilay in ka badan konton murtadiin ah halkaa lagu dhaawacay in ka badan boqol kale iyadoona mujaahidiinta ay qabsadeen deegaano hor leh oo ka tirsan wilaayada hiiraan oo cadowga ku sugnaayeen dadka ku dhaqan deegaan hoos yimaada degmada warshiikh ayaa sheegay inay u diyaargaroobeen difaaca dhulkooda oo turkigu damacsan yahay inuu ka dhisto saldhig ciidan faahfaahinta warkaasi waxaa markale inoo haya walaalkii nuur cali warsame obushiiba qaar ka mid a beelaha soomaaliyeed ee dega degmooyin ka tirsan gobolka shabeellada dhexe ayaa ku dhawaaqay in ay u diyaargaroobeen dagaal ay ku difaacayaan dhulkooda oo lala damacsan yahay in gaalada lagu wareejiyo bandhig ciidan oo beelaha ay ku qabteen deegaano u dhexeeya warshiiq iyo cadale ayay ku sheegeen inay isku diyaariyeen dagaal ay ku difaacanayaan dhul la doonayo in loo gacangeliyo dowladda turkiga iyadoo wakiil ka ah isbahaysigaasi libiga nato saldhig laga gano dayax gacmeedyada ay ka dhisanaysa soomaaliya waxgaradka ganacsatada iyo xoolo dhaqatada ayaa warbaahinta kula hadlay deegaanka bashaqle iyo dumar oo ay kooxda riddada soomaaliya ku wareejinayso dowladda riddada turkiga ugu horeyn waxay digniin u direen shirkadda turkiga ee albayraq iyo cid walba oo ku howlan in ay dhulkooda ka dhisaan saldhig ciidan iyagoon ku goodiyey inay weerarayaan way ka xun yihiin dhagxaantan la soo dhigay meesha ay ku noolaayeen oo ilaahay makaniyey oo awowayaashood inta ka dambaysa ay joogeen dadka ku xadgudbaayo waxaan leennahay dadka ku xadgudbaayo hadday kambani yihiin iyo hadday ganacsato yihiin iyo hadday dawlad yihiin iyo hadday shakhsiyaadka madax bannaan yihiinba waxaan rabnaa inay ka waantoobaan inay ka waantoobaanaan codsanaynaa iyo ummadda islaamkaa gaal waxba nagama dhexeeyaan waxaan dacawa ka nahay shirkadda dhagaxaan soo dhigtay shirkadda albeereg iyo mataqaanaa shirkadda la yidhaha docal la yidhaha ma dacwo ka nahay annaga dhulkayna inay ku xadgudbaan xaq u ma leh dhulkan boqolaal qofaa u dhimatay boqolaal qofaa u dhimatay boqolaal qofaa joogta dhulkan dhul oo mataqaanaa oo sano mataqaanaa kumayaal sano la leeyahay waaye inay haddaan shaksi iyo lagala heshiiyana xaquuq bishaar sharci ma ah dhulkan dadkiisiyaa jooga deegaankaa jooga qofku xadgudubto iidaha waxay ka helaysa iyo xudmada iidaa ka hesho iidaa u gaar tahay waxgaradka deegaanada bashaqle iyo dumar waxay caddeeyeen in dhulkan ay ku soo duushay dowladda daaquudka turkiga ay boqol sano ka hor kula dagaalameen gumaysigii talyaaniga islamarkaana hadda aysan gudnimo qaadanayn oo ay shisheeyaha la dagaalamayaan annagoo nabadoonnadii dadkan deegaankan ku nool ka nabadoonnaa waxaan leennahay dadka lacagta wato oo lacagtooda si xaaraanta ku helay oo qaabdarrada ku helay oo dhulka dadka walaalaha muslimiintaa ku boobaayo waxaan leennahay lacagtiinna heesta si allaala saa ku keensateen idinkaa og dhulkan gumaysigii xataa lagama oggolaan gumaysiga xataa lagama oggolaan dhulkan gumaysi lamaga lagama oggolo dadkan dhulkooda la boobi ma karo da- dhulkan dhul daaqsi waayo dhul beereed waayo dadkoodau ka badnay dhulkooda anaana la- la xoog lagu qaadan karinaa meeshaan degan oo dadee hataa hona soo weeraraan iska celin marka marka waxaa waay-
ugu dambayn waxgaradka deegaanadan u dhexeeya warshaqiyo cadale ayaa ku goodiyey inay si adag isaga caabin doonaan dabadhilifyada iyo siliibiyiinta doonaya inay dhulkooda boobaan waxayna uga digeen ganacsatada inay ku degmaan arrinkan dad oo horoo le'dan waa jiraan oo dhulkan ku le'deen oo soo jahaadi jireen dhulkan aan taagan oo u jeediin dhiig badana ku maqan dadkii annagana dhala ku dhintay dadkiina dhala ku jahaadi jiray annagana waa ku jahaadaynaa meeshaan waxaa la yidhaah dumar iyo bashaqlaa la yidhaah dadka joogaan waxa dhusdhusoo adduunyada ka socda ama dhulka lagu qaato waa maqleen waa og yihiin mana yeelayaan waxay yeelayaan ma ahan dhul badanaa been lagu qaatay howl badanaa la soo galay nin walba wuxuu ku socdaa la ogaaday annagu fallaartayna bannaankay taal mariidkayna horta mariidkaynaan soo naqsan waxaan soo- waxaan leenahay qalabkana dadka kusaystan waa la leenahay mariid ceel cadda mariid waa maqasheen oo maleeha ceel cadda mariid balleema maqan dadaa looga kacshay mariid intana dadaa looga kacshay xasan gurgurte oo ah madaxa kooxda eridada ayaa horey u sheegay in saldhig laga rido dayax-gacmeedka uu turkiga ka dhisan doono soomaaliya waxaana muuqata in murtadiintu ay dalka ka xaraajayaan shisheeyaha iyagoo dhaafsanaya sandareerto aada u liidata waxaa la baahiyey sawirada weerarkii khasaaraha lagu gaarsiiyey murtadiinta ee ka dhacay duleedka deegaanka ceelqooxle ee bariga wilaayada hiiraan warbixin ku saabsan warkaas waxaa inoo haya walaalkan xaarka cabdiqaadir waa sawirro banaanka soo dhigaya qayb ka mid ah xanuunka maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya kasoo gaaray mid ka mid ah weerarada ay ciidamada mujahidiintu ka fuliyeen duleedka degmada maqokori ee wilaayada hiiraan sawiradan oo siyaada u tayo sarreeya ayaa muuqaal waafi ah waxa ay ka bixinayaan sidii u dhaca dagaalkii saacadii lasoo dhaafay ay mujahidiintu cagta ku mariyeen murtadiinta kaasoo ka dhacay agagaarka deegaanka ceelqooxle ee duleedka degmada maqokori ee wilaayada hiiraan baktiyada malishaad murtadiin ah iyo khanaa'im kala duwan oo gacanta u gala ciidamada mujaahidiinta ayaa lagu soo bandhigay sawiradan hub isugu jira noocyada fudfudud ee aakayaasha rasaas iyo qoryaha r b g iyo b k m ayaa ka mid ah khanaa'imta kala duwan ee mujaahidiintu ay ku qabsadeen weerarka duulaadka ceelqooxle sida laga dheehan karo sawiradan la baahiyey gaari nooho baakad ah ayaa iyadana la arkaya oo ku jirta qaniimadii xalaasha ahayd ee ciidamada tawxiidka ka dhaxleen howlgalkoodii barakeysnaa kaasoo allah fidligii ay ku halaagsameen askari iyo saraakiil murtadiin ah kuwaas oo bakhtigooda la waray kuwo badan oo iyaga ka mid ahna meydadkooda lagu cararay goobtii dagaalka mujaahidiintu wuxuu allah isugu daray inay ka guulaystaan cadowgooda ajar iyo khaniimo halka malishaadka riddada iyagoo baxsaday geesida tawxiidka ku hayaan baacsi allah fidligii kuwaas oo guuldarooyinka iyo khasaaraha maliyadeed ee usii dheer tahay labaqalbiyeenta way mutaysteen inta ay kufrigaas ku jiraan maadaama dullinimaduba ay tahay in islaamka dagaal loola duubto lana difaaco kufriga sida ay sameeyeen malishaadkan ka tirsan kooxda riddada soomaaliya
munaasabad lagu maamuusayay dufcadii koobaad ee ka gudubta dugsiga hoose dhexe ayaa ka dhacday deegaan hoostaga degmada qansax dheere ee wilaayada baaye walaalkan bashiir muxidiin abu ayman ayaa inoo faahfaahinayaa dugsiga hoose dhexe ee agmal waxaa lagu bartaa culuumta sharciga iyo kuwa maadiga kaasoo si toosa u hoostaga maktabka tarbiyada ee tacliinta deegaanka xawaal barbaare ee hoostaga degmada qansax dheere ee wilaayada islaamiga ah ee baay dhowaan waxaa lagu qabtay xaflad heer sare ah oo agaasinkeeda uu lahaa maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayadan taasoo shahaadooyin iyo abaalmarino lagu guddoonsiinayay arday ka gudbaysay dugsiga hoose una gudbaysay dugsiga dhexe xafladdan waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka wilaayada islaamiga ee baay culimo salaadiin waalidiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn qaar ka mid ah ardayda dugsiga hoose dhexe ee agmal ayaa soo gudbiyey kelimaad kala duwan oo ku saabsan waxyaabihii ay madarasada ku barteen macbuudkeena uumay muslimiinnu weelay mujaahidiinna siiyay mandharna ninshaaniyaang mahadnagaan madaxda xarakad shabaabul mujaahidiinang mahadnagaan maktabu tarbiyatu tacliimang mahadnagaan maamulka wilaayada baayang mahadnagaan maamulka muxaafadan qansax dheereen mahadnagaan malaagayn iyo waalidiintaynang mahadnagaan macalimiinta sharafta mudug madarasatul ekmalang mahadnagaan una uumad aalay mooge muu imaa inshalmaraanee موااشيد النان يا مكتب التربية التعليم مولانا نيشاني منهج الإسلام إي مقرر يندجي مدارس اندسا مدرسين مدكتين انجليا مفرد مثنى مبتدا خبر مدبر إي داير بدن معنى يا وينا ما دي ديني ما ذي سيح لي رالا ونكم على إصدار بعد موجني أما موجي هاينا ما ذي ما شاء الله وندا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين القائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين القائل من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وإنما أنا قاسم رواه الشيخان قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب فإن أهمية التعليم في حياة المسلمين كالبحر لا ساحل له لذا ينبغي للمسلمين أن يحرسوا فريضة العلم شيوخا وشبانا رجالا ونساء كبارا وصغارا فالتعليم هو عملية يتم من خلالها بناء الفرد ومحو الأمية في المجتمع وهو المحرك الأساسي في تطور الحضارات ومحور قياس تطور ونماء المجتمعات suldaan ibraahim malaq maxmed nuur suldaanka guud beesha degta deegaanka ee hubeer uu goobjoog ah xafladda ayaa cabiray dareenkiisa iyo waxay oga dhigneed bandhigo ay soo gudbeen ardayda dugsiga hoose dhexe ee agmal washiirow aad baan u faraxsannahay mayna washeynay faraxaas miis lahayn iyaalkun oo deegaankan waxaa walbarbaara ka koray iyo ingiriiska hadala koro miis lahayn carabiga hadala koro miis lahayn af soomaaliga inta badan deegaanka maaymaayala ka hadalaay in badan walay dhaafeen malahayn maay maxaa tiri marka intaas geeka walbanka koobo korno male runtii mar hor iyaalka xaraysan aada jareen miinjara jarna in baan dheg lahaan dhaka batadi kowreedo geeka laha dhaki eed baan ka faraxan bulshiweynta deegaankana may ku dareemay intayo badan owlaad badan ay boqolkiiba boqol la kooda mala dhihi karaa bandhigan bannaanka la keenay in isbeddel xagga iskuulka la dareemi doonaa dhici karta haa boqolkiiba boqol aad iyadan dareeman mayna kumad ahaaha miis lahayn iyaal isku kuusun walay baradaa wanin haayan laakiin geeka may ogaanay in iyaalka tayada dadka hadda may jira deegaamadan ku bahay barashaad xamar iyo meeli lamid ah kabii jare laakiin iyadoo qarashin ambaan unug idiilay soorka ama haddii geeka walaan usasaare may dareemana meeli tumu unug roogan in tumuntaba agaal alakamal iishaana doono iyadan dareeman ugu dambeenna waxaa madasha lagu abaalmariyey ardaydii kaalmo hore ku soo baxday imtixaankii ay galeen kadib geeka muasasbarbaare oo madarasada akmal ciyaalkii dugsi hoose ku gudi waayey dufcadii inkoreytay markii inkoreytay hatii insha allah yar roogna ardada horta dhammaantii oo mumtaaz waay macnaa darajada mumtaaz le jayid jiddan ahmille sagaalon le korna ku jira macnaa dhammaantii oo baasan ardada ardaydan sabareego insha allahu tabaaraka watacaala ardayada kolleya jaa-isna way siiyaa shahaadadana way siiyaa maxamed nuur salaad nuur yaa insha allahu madarasada akmal kaalinta ka wadan gali shahaadadii yaa insha allahu la gadoonsiyey jazaahu allahu khayran kaalinta lamaad nayba gale insha allahu tabaaraka watacaala bilaal macalin cabdisalaam jinow kaalinta lamaada gali shahaadadii yaa insha allahu la gadoonsiyey jazaahu allahu khayran haye kaalinta saddexaad lama ardayaas la gali waa maynan koray adaalibah gabarta maryama sheekh cali khayr manuur iyo saalim shariif xuseen aadam halbuundias heshaanan shahaadadii yaa insha allahu la gadoonsiyey xafladdan qalinjabinta ee loo dhigay dufcadii koowaad ardayda dugsiga hoose dhexe agmal ayaa ku soo dhammaatay si qurux badan dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale degmada buula fullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay lagu qabtay xaflad qalinjabin ah oo loo dhigay dufcadii koowaad arday dhammaysatay barashada culumta sharciga iyo maadiga kuwaasoo dhiganayay macadka qurduba xaruntiisa degmada buula fullaay wilaayada shabeellaha dhexe ayaa soo bandhigtay askarta ubadkeenayaal ah kuwaasoo ka soo baxay safka murtadiinta warkaas waxaa mar kale noo faahfaahinaya walaalkeen cabdiqani maxmeda aadan cali cabdulaah iyo ibraahim aadan waa labo askari oo toobadkeenayaal ah oo kasoo baxay safka murtadiinta iskuna soo dhiibay wilaayada shabeellada dhexe waxaana labadan askari oo toobadkeenayaasha ah lagu soo bandhigay deegaanka xawaadley ee wilaayada shabeellada dhexe aadan cali cabdulaah ayaa si gaar ah uga tirsanaa qaybta booliiska ridada waxa uuna ka howlgalayay magaalada muqdisho ibraahim aadan isagana waxa uu ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta ee sida arxandarada ah dadka shacabka ugu dhibaateeya kuna tacdiibaya xabsiga dhexe ee xamar labadan askari ayaa qayb ka ahaa maleeshiyaadka murtadiinta ee kooxda ridada usoo qaaday dullaankeeda wilaayada shabeellada dhexe balse allah fadligii labadan askari ayaa inta aysan ku bixin gacanta mujaahidiinta waxay iyagoo towbadkeen ah isku soo dhiibeen wilaayada shabeellada dhexe waxayna ka warbixiyeen towbada uu allah waafajiyey iyo shaqooyinka ay usoo qabteen kooxda ridada soomaaliya magacayga ibraahim aadan taasi waay asluubta waxaan ka tirsanaa guutada guutada labaad waxaan ku qortay ikid control maalin nuur waa maslax xerada maslaxan ku tababarnay maalin nuuraan qortay koodii toban iyo sagaalkii dhexdan xabsiga maxaabuusta ka horan aan ilaalin jiray ha meesha u qaabilsanaayo furhaaya waa ka ahay waardiya baan ka ahay ummadda xabsiga waa lagu dhibaateeyaa dhibaato aada aad oo zaid ah ummadaas muslimiinta meesha ku jiraan qodobadiis kala duwan qofkii macnaha kan ama xanuun iyo ama wax dhib sheegto dhibkiia dhib kale loogu diraa dhibaato zaa'idaa lagu hayaa ummadda islaam xabsigaas xabsiga dhexe waa ummad waa lagu dhibaateeyaa ummadaas meesha joogto dadaa meesha maqaayada ugu shidan dadki maqaayada meesha ugu shidan ummadda ku dhibaateeyaan dhibaatooyinka cadowga ummadda islaamka u geystaan waxaa kamid ah qofka waa xanuunsan karaa bini aadan waaye amba macnaha wax cabasho u sheegan karaa wax dhibkiisa marka u sheegto dhibkaas qaabkaas waa lagaa bedelaa amba macnaha qorshe kale in loo fiirimaano dhibaa ugu diraayan dhib iyo rafaad iyo dandarre iyo dil iyo rafaada ugu diraayan marka waa kaasa qofka aan la imaaday waa leylacaya degmada hawaadley jooga maasha allah si gacmo kuraa iga soo dhawaayeen alxamdulilah hawaadley ka hor meelahan maamulkaan ku dhex jiray alxamdulilah maalintii maqrabka aan soo dhiibay dhexdan wax dhibaato layma geysanin si wanaagsanaa lai soo dhaweeyey alxamdulilah qof wax ii dhintay male qof xalal kulaal itirin ma jiraan maasha allah maamulka islaamiga waa ka mahadsan yihiin aadan cali cabdille muumin waxaan ka tirsanaa booliska muqdisho xamar waxaan tabaraya soomaali iiraan shan boqol lix boqol wax kasoo hadda meel meelo kala mareysnayn ade dad meel kala mareysnayn xerxero kala kamar lee ku qornaay meeshaan la yidhaaha koldhiga aan ku qornaay dhana laisoo wareejiyey meel control ikan oo number afarkeeda ah intaas dad maarta inta ugu badan saacad ugu dhibaatay controlada waaba waayo inta boogso halka petrol ku dhacaayo waxaad arkaysaa bajaajyada waa ka taqaanaa xamar ku shaqaysato mootaaliya inta badan u badan oo telefoorada ku dhacaysa kolli iyagana si alle un ku socdaan mawaad meeshaas dowlad kuma hayaan dowlad sheegaas marka waan fiiriyay muddo sideed bilo sagaal bilo camal aan u shaqeeyey saamiya ahaa muu kala wadaad soo jarbo nabadonkaas wacdi nabadonkaas waan u danahay saasaan rabaa xaaladii saas waay ogow nimakaas inaad midaysaa rabaa adna soo gocansata ha walaayadii inaan ku geey haa iranaa soo gocansada iyo hadal sidaan kusoo gudbo maamulka bacdan soo aaday wallahi maasha allah alxamdulilah sidaan ka filinahay maasha allah horta kasoo baxday anada isla dhaweynan nolosha maxay yani lagu soo dhaweynaa mawlayanba alxamdulilah lak alxamdulilah meel walba ayaga ilaah nimcidaasmo xidmada xabaadlaan jawaab wallah maasha allah aada u weyn aada u weyn ay isoo dhaweeyaan boqolkiiba boqolna insha allah waxaan rajeynaa sidaas lamida dadka igu soo xiga inay soo dhaweeyaan wilaayaadka islaamiga ah waxaa si joogto ah usoo gaara maleeshiyaadka towbadkeenayaasha ah ee kasoo baxaya safka murtadiinta kuna soo biiraya safka muslimiinta mahadsanid cabdiqani warkay duhurnimo ee maantana dhegaystayaal waa naga intaas salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu